yeelan karta saddex salaamo naqsi kii hore lagu qaldamay iyo kii salaada lagaga baxay iyo ka sujuud sahwiga saddex goor baa la salaamo naqsanaya salaad keliya inta badana ma dhacdo subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu cala nabiyihi alamiin وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد waxaynu ku soo jirnay xadiiskii ugu dembeeyey ee ka warramayey sahwu rasuuli salى اllahu عalayh wasalam fii salaatih ee rasuulkeenna kariimka calayhi الsalaatu wasalaam uu ku sahwiyey ismoodsiiyey salaadiisa axkaam badanna ay ka ratimaysay axkaamteedana aynu soo aragnay xadiiska labiyo soddonaad can abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacaala canhu qaal samictu الnabiya salى اllahu عalayh wasalama yaquul إida صallaa axadukum ilى shayin yasturuhu min annaasi faaraada axadu an yajtaasa bayna yadayh falyadfachu fain abaa falyuqaatilhu fainamaa huwa shayطaan xadiiska abi saciid alkhudri baa warinaya radia allahu tacaala canhu qaala waxa uu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayh wasalam oo yaquulu leh idaa sallaa hadduu u tukado axadukum midkiin ilaa shay-in shay hadduu u tukanaayo shaygaasoo yasturuhu ka xijaabaya min annaasi dadka uu dadka iska xigsiiyo oo fa araada uu damco axadun qof kale an yajtaasa inuu maro bayna yadayhi hortiisa falyadfachu ha riixo ha iska riixo fain abaa hadduu diidana falyuqaatilhu ha la dagaalamo fainamaa huwa shayطaan xadiiskani waxaa soo warinaya abi saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu waxa uu leeyahay rasuulkeenna kariimkii salى اllahu alayh waalih wasalam qofku marka uu tukanayo ilaa shayin yasturuh shay asturaya shaygaa asturaya waa shayga loogu talagalay inuu salaadaada ka ilaaliyo wixii goynaya waxaana loo yaqaanaa fiqiga islaamiga ah assutra asturaadda sutradu waxay noqotaa mid saabitoo sugan iyo mid mutanaqiloo guurguuraysa sutra waxaa la odhan karaa gidaarkan saariya dantiirka haddaad u tukanayso waa sutra kabaha baashaa kabaha haddaad u tukanayso ee shay saabitoo sidiisa u yaalla haddaad u tukanayso waa sutra saabita iyo gidaar oo kale midna waa sutra mutanaqila waa sutra guurguuraysa oo rasuulku sala allahu calayh wasalam murjin buu taagan jiray murjin yaroo gaaban waran yar ayuu taagan jiray hadhowna uu goosan jiray warankiisa saxaabada qaar waxay taagi jireen shay ama cumaamad ama waxbay saa u dhigi jireen markaa suuradan suganiyadu qiimaynteedu waa inay tahay wax suganuun ama gidhaar ama shayga ama miiska tan kale guurguuraysaa xaddi bay leedahay xaddigeedu waxa weeyaan ay ku tilmaameen saxaabadu ka mu'akhirati araxli kooraha faraska ama awrka intiisa dambe bimacnaa waa wax taako iyo in yara waa inuu noqdaa wax taako ah oo la arki karaayo marka sutradu waa muhiim in qofka tukanaya hadduu mufrad yahay oo keligii tukanayo waa inuu sutro dhigtaa sutradu faa'iido badan bay leedahay ugu horayn salaadaada la jari maayo oo la tashwiishin maayo qofkuna wuxuu iska maraya xaggaa hore mar labaadka qofkii walaalkaaya dembigaad ka ilaalis waayo salaadoo la hormaraa waa dembi aad iyo aad u weyn rasuulku wuxuu lahaa sala allahu calayh wasalam low yaclamu almaaru bayna yaday almusalli maada calayhi min alism lakana an yaqifa arbaciina khariifan khayran lahu min an yaqifa min an yamura bayna yadayh hadduu ogaan lahaa qofka salaada hormaraya waxa dembi raacaya ee ilaahay subxaanah wa tacaala dembi uu halkaa ka raacinayo waxa u fiicnaan lahayd inuu afartan sano taagnaado inuu jiro salaada inuu afartan sano taagnaado ayaa uga qiiman badnaan layd markaa dembiga intaa leeg walaalkaa waad ka ilaalisa inuu xadnimona waad ka ilaalisayo hadduu ku sugo intaad salaada ku jirto o dhan iyana waxa weeyaan waa xadnibaad kale markaa qofku waa inuu sudro markuu keligii tukanayo waa inuu sudro samaystaa jamac marka loo tukanayana imaamka oo keliya sudro yeelanaya imaamka u sudro ah waayo salaada jamacu waa hal qof salaadii hal salaada laga soo qaadaya haddaad arto iminka guruub tukanaya adigu waxaad ka ilaalinaysaa imaamka inaad hormarto waayo imaamkaa salaadan hogaaminaya laakiin axaadiistu waxay ku fasaxaysaa haddii ay kaa xaniban tahay safafka inaad dhex mari karto cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cabbaas waa kii safka dhex marayay isagoo dameer yar saaran deetana koonaha intuu ogeeyey dameerkii ka degey salaaddiina soo galay oo waxay culimmadu leeyihiin salaada imaamka iyo ma'muumiintu waa isku hal salaada waxaana matalaya imaamka isaga ayaa dhiganaya sudrada markaa laakiin waa lagu arbushmilaa haddii qof walba sudro hordhi- ishordhigo iyadoo salaaddii lagu jiro mashaakil bay noqon layd waaye qofka damca inuu soo maro maxaa la rabaa qofka salaada damca inuu jiidho waa la joojinayaa maxaa lagu joojinayaa alakhafu uma alashad marka hore wax sahlan gacantaasaa leeday gacanta hadduu ku joogsado axsan hadduu gacanta ku joogsan waayo qofku waa daafadaynaya waa riixaya hadduu haddana mar saddexaad soo qaado rasuulku wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam falyuqaatilhu fainamaa huwa shayطaan ha la dagaalamo waa shaydaane ha la dagaalamo culammadu siyaabo badan bay u eegeen qolooyin waxay u eegeen daahirkaasay eegeen waxay idhahdeen waxa weeyaan waa shaydaane ha la dagaalamo dee ha feedho ha garaaco qolo kale xidha maya ee waxaa looga jeedaa sidii uu ku joojin kara uun xeelad alle xeeladu ku joojinayo ha isticmaalo koluu suurada hore ugu dhaqaaqo koluu gudaarka hore ugu dhaqaaqo koluu saani u daafadeeyo oo uu isaga fogeeyo hadday ilaa ay keento xataa inuu caadi ula dagaalamana akhirka ugu dambeeya ula dagaalamaya waayo waxay leeyihin haddaynu idhahno ha la dagaalamo mafaasidkay keenaysaa ka badan waxay tarayso oo waxay keenaysaa ka kaleba dee isna ee, barwiya faraha kuma haystee isna waa dagaalamaya ninkii ilaahay hortaagnaa iyo macrakadu galay dagaal ayaa dee marka dambe xigaysa haddii dagaal yimaadana afxumo iyo shaydaanka oo soo dhex gala iyo mashaakil baa imanaya wanaaggii la rabay wuxuu isu bedelaya khasaaran inuu yimaada laga yaabaa marka almuhim siday u kala sahlan tahay ayaa lagu xalinaya hadday tahay inuu gacanta u ishaaro inuu cadaadiyo inuu to- toos u daafadeeyo inuu si khashin oo aad u adag uu u durkiyo haakada saasuu yeelaya fa inamaa huwa shaydaanna waxay culimmadu ku macneeyeen shaydaankaa isku soo shabaxa oo isku soo labaxaya ma aha laftiisu inuu shaydaan yahay culimada kale waxay leeyihin maya qofkan maxaa keenaya isagoo loo ishaaray oo la yidhi joog waa salaade uu arkay inay salaatay inuu isku soo qaado inamaa huwa shaydaan alins waa shaydaankii bini aadamka ilaahay lahaa min aljinnati waannaas shayaaiina alinsi waaljin yuuxii bacduhum ilaa bacdin sukhrufa alqawli quruura laakiin waxa aan baciid ahayn dee kan uu isku soo shabahay shaydaanku laftiisa ayaa muwasafaadkii shaydaanka wataa haddaanu shaydaan dabada ka wadinna iskumabuu soo qaadeen salaada ee wuu ixtiraami lahaa آه، أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي النبي قال مغلي صلى الله عليه وسلم ويقول له إذا صلى هدو تكدو أحدكم متكين إلى شيء شيء وتكدو يستر واستريا من الناس دتك مركا halka waxa ka muuqata qofku goormu qofka difaaci kara waa markuu suuro leeyahay haddaanu suuro lahayn muxuu ku difaaci intuu ku tukanayaba uma xadiisne wuu iska kaa hormaraya laakiin halku maraya wuxuu qiyaasayaa intaad ku sujuudaysay iyo intaad sutura dhigan lahayd intaasuu iska ilaalinaya deetna xaggaa horuu ka maraya qiyaasta waanaad haysaa qofkan halkuu madaxiisa dhigayey suturaduna madaxa iyo suturada taakaa udhaxaynaysa suturaduna ilaa taaka kale iyana ku fadhiisanaysaa macnaheedu waxa weeyaan halkuu ku sujuudayo ilaa iyo dhudhun kale ama hal mitir xaggaa uga sii durug deetna iska mar yasturu min annaas faaraada uu damco qof axadun qof an yajitaasa inuu maro bayna yadayhi hortiisa falyadfachu ha riixo fain abaa hadduu diido haddana isa soo qaado falyuqaatilhu ha la dagaalamo macnaheedu si adag ha u qabto fainamaa huwa shaydaan can xudayfata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam fitnatu rajuli ninka gaboodfalkiisa iyo imtixaankiisa iyo gaabiskiisa fii ahlihi ehelkiisa xaqooda uu ka gaabiyo amaba iyaga awgood uu diintii uga gaabiyo ee awaamirtii alleh wa maali iyo maalkiisa iyo wa waladihi awlaaddiisa iyo wa jaarihi jaarkiisa imtixaanka intaa kaga yimaada tukafiruhaa waxaa ka daboolaysa asalaatu salaada iyo wa sawmu soomka wasadaqatu iyo sadaqadda waalamru wanaagga uu dadka amro wanahyu xumuu dadka u diido intaasaa lagaga dhaafaya Ee, xadiidka waxaa warinaya xudayfa ibn alyamaan radia allahu tacaala canhu waa xudayfa ibnu xisr ibn alyamaan weeyaan waa saxaabi ee ahaa qabaa'ilkii la xulafada ahaa ansaar markuu soo islaamina rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu doorasho geliyey uu yidhi ma ansaari baad noqonaysaa mise muhaajiri wuxuu ya rasuul allah ansaari baan ahaanaya waa saxaabigii takhasuska lahaa ku takhasusay fitnada iyo imtixaanka wuxuu lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadku khayrkay weydiin jireen anigu laakiin sharkaan weydiin jiray waayo waxaan aaminsanaa khayrku waxba ku yeeli maayo laakiin sharka ka hortag oo iska ilaali makhaafata an yudrikuni inuu isoo gaadho anoo ka baqanaya ayaa rasuulka fitnada weydiin jiray sharka marka wuxuu rasuulku leeyahay sala allahu calayh wasalam fitnatu rajul qofku inuu ku fitnoobo ninkoo keliya maaha waa dadka waa bini aadamka muslimiinta rag iyo dumarba ninku inuu ku fitnoobo fii ahlihi ehelkiisa iyo wa maalihi maalkiisa iyo wa waladihi ubadkiisa iyo wa jaarihi jaarkiisa siduu ugu fidnoobaya horta asalkuba intuba waa fitno oo ilahi wuxuu lahaa innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna intuba waa fitno see loogu fidnoobayaa laba siyaabood in jeclaantooda iyo ilaalintooda iyo koolkoolintoodu ay kugu kalifto inaad uga tacadido diintii ilaahayoo waxyaalo xaaraana aad u tallaabsato oo xaqi ilaahay aad ilaalin weydo oo carruurta ilaalintoodii aad meelo badan uga soo shaqayso meel saxa iyo meelaan saxaynba ehelka iyo xaaska raalligelintooda aad meelo badan isugu qaado maal sida aad u heli lahayd aad dariiqyo badan u jiidho fidnada kaaga timaada iyo dembiga kaaga yimaada waxa kaa qarinaya oo kaaga lagaaga dhaafaya afartan arrimood taas waa mid inay iyagu kugu khasbaan inaad ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisii qaar ka mida aad ka tallaabsato iyagoo iyagu dabada kaa wada mid kalena way noqotaa fidnadaasi iyaga xaqooda laftooda inaad ku gaabiso oo ehelkaaga iyo xaaska xaqoodii aad ka soo bixi weydo amaba aad waxoogay ka gaabiso maalkaagii iyo ilaalintiisii iyo awlaaddaadii iyo jaarkaaga xaqoodii gaabiska aad ku gaabiso maxaa kaa dhaafaya waayo bini aadan baynu nahayoo boqol kiiba boqol inaad xaqaa ka soo baxdo oo sidii ahayd aad ugu fulisaa waa wax aad u adag haddaba kol haddaanad fulinayn oo aanad sii la rabo fulinayn dembigaa yaray kaa soo raacaya maxaa kaa dhaafaya ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa wuxuu inoo sameeyey afar arrimood oo lagaaga dhaafayo amaba shan arrimood waa haddii amarka iyo nahyiga laba laga kala dhigo haddii isku mid laga dhigana waa afar arrimood afartaa arrimood laimaatikooda ayuu ilahay kaaga dhaafaya subxaana wa tacaala waxaa ugu soo horeeya waxyaalaha lagu dhaafay la dhaa mukafiraat alkhadaaya gafkaa lagu dhaafaa assalaa salaaddaa ugu horaysa waa salaadee labadaba weeyaan salaada waajibka ah iyo ta sunnaha ah laakiin ta aadka u sii dhaafi og ee aad u tirtirtaa waa salaada waajibka ah salaada sunniina iyana waa la mid waa laba burushoo kale xoog weyn midba waxbuu tiraya siday u kale awood weynyiin markaasuu rasuulku wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam aljumcatu ila aljumca wa ramadaanu ila ramadaan wa salaatun ila salaa mukafiraatun lima baynahunna ida ijtunibat alkabaa'ir salaada waajibka ah ilaa salaada kale laga gaadhayo jimcaha ilaa jimcaha kale laga gaadhayo ramadaan ilaa ramadaanta kale laga gaadhayo waxa ilaahay ku dhaafaa inta udhaxaysa haddaad kabaa'irta iska ilaaliso dunuubta waaweyn haddaad iska ilaaliso wixii kaleo dhan waa lagugu dhaafaya markaa salaadu waxaa lagaaga dhaafayaa gaboodfalka aad ku gaboodfashay ehelkaaga iyo maalkaaga iyo awlaadaada iyo jaarkaaga waxaa kaloo la mida soonka soonka isna maxaa lagu dhaafayaa se waa soonkee maka waajibka mise ka sunnaha waa labadaba iyaguna sidii aanu salaadan idhi midba intii la cayniya ama la xooga ama la awooda ayuu masaxaya wa sadaqayana waa la mid sadaqada waajibka waa sakada iyo ta sunnaha ah waalmru waa alamru bilmacruuf wanaagoo dadka amarto ummadda ood wanaagga la jeclaato oo qof kastood isleedahay wanaag buu ka gaabiyey ama uu ilowsan yahay ama uu ka dhacsan yahay oo ma fahansanaa aad ku baraarujiso tiraa walaal arrinka noocaasa waad ku dambaysaaye ogow qiimahaasuu leeyahay arrinta noocaasa malaa kuma baraarugsanide ku baraarug malaa arrinka noocaasi waa kaa maqan yahaye samee oo si fiican oo xigmad leh aad dadka u amarto waa almru bilmacruuf wanahyi can lmunkar waa wixii ummaddani ku noqotay khayra umma kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar watu'minuuna billah qaabka laysu amrayo waa usluub xikmad leh laakiin wuxuu leeyahay maraatib martabadda ugu horaysaa waxa weeyaan qofku in uu inta taagii uu u sheego qofka bilkalima ayiba kelmad wanaagsan haddana maxaan ku dhaha uu ku celiyo oo aanu ka daalin marnaba walamru bilmacruuf wanaagoo lays amro iyo wannahyu cani ilmunkar xumaantoo laysu diido xumaanta oo laysu diidaa waxa weeyaan xumaanta aad og tahay inay xumaan tahay taad adigu u haysato ma ammaankaaga laakiin waa tay ilaahay iyo subxaana wa tacaala iyo rasuulku uu- ay u haystaan oo u yaqaanaan inuu yahay munkar munkarka diididiisuna sidaynu lahayn alamru bilmacruuf wuxuu ku xidhan yahay xikmadda waxaad isweydiinaysaa markaad nahyiga xumaantaa diiddo ma wanaag baa soo bedelaya mise xumaan la ayni oo leeg ayaa soo bedelaysa mise xumaan kaloo ka yar mise mid ka weyn oo afarta xaalown haddii wanaag soo bedelayo waxa weeyaan waa sida ugu fiican waad amraysaa waayo wanaag baa la rabaa haddii xumo soo bedelayana waad isweydiinaysaa ma xumo xumaantii hore leeg mise mid ka yar mise mid ka weyn hadduu mid ka weyn yahay maxaad soo kordhisay waxbaabad yeeshay waad ka ilaalinaysaa siha- walihaada baa ilaahay wuxuu diiday in la caayo kuwa mushrikiinta ahi ilaahyaday caabudayaan inaad wax ka sheegto caayado aflagaadiisu maxaa laga baqanaya inay ilaahay caayaan fayasubu llaha cadwan bigayri cilm markaa adigu sanamkiisa caayada tidhaha war waxan waa noocan iyo noocan ayuu isna ilaahay abbaaraya walciyaadu billah maxaad soo kordhisay markaa dhib ka weyn baad keentay shaykh alislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah qolooyinkii tataarka ahaa ee muslimiinta mariyey ee bariga ka soo bilaabay tataaristan mongolia ayaa dimashik isagoo jooga ayaa wuxuu arkay iyagoo khamri cabsan oo dhacdhacaya waa niman dadka xasuuqay ardaydiisii oo la socota ayaa ku cararo oo yidhi war yaa dhaheen joojiya khamriga oo yidhi ilaahay naftiina ilaahay dartuu bixiya waxay damceen inay khamriga ka joojiyaan u daayay buuhi khamriga waayo khamriga ilaahay wuxuu u diiday ummadda islaamka khamrigu wuxuu dhaafinayaa salaada iyo dikriga iyagana khamrigu wuxuu ilowsiinayaa dhiigga muslimiinta oo intaas sakhraansan yihiin ayaanay waxba dilayn hadday soo miiraabaan wayna marinayaan haynaga sakhraansanaadaana daaya waayo sheekhu wuxuu qiimeeyey labada dhib ee imanaya markay sakhlaansan yihiin dhiiggii muslimiinta badbaadaya oo iyagaa isla, isla maqnaanaya markay soo miiraabaanna ummadday ku bilaabayaan maxaad soo kordhisay marka haddii dhib ka weyn imanayo lama bedelayo hadduu dhib la siman imanayana culimmadu waxay leeyihin hala daayo waayo dee waa isku midun waa- waa waa isdaalisayuun kii horaa tegey mid la mid ah ayaa yimi almuhim hadduu dhib ka yar imanayo markaa waa diidaysa waayo waxa la rabaa dhibka in la yareeyo dhibka in la hakiyo oo la yareeyo inta taagii ayaa la rabaa marka afartaa shay ayaa gabadfalkeenna ilaahay ugu talagalay inuu inagaga tirtiro waa salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo wanaagga oo laysfaro iyo xumaha oo laysu diido can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala yatacaaqabuuna fiikum yatacaaqabuuna waxaa isu kii bedelaya fiikum dhexdiinna malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenkii wa malaa'ikatun binnahaar iyo malaa'ig habeenkii iyo maalin- maalintiiya wayajtamicuuna waxay kulmaan fii salaati alfajri salaada subax bay isu yimaadaan wa salaati alcasri iyo salaada casr uma dabeetana yacruju way fantaan oo way fuulaan alladiina kuwii baatuu fiikum idiin hoyday xalay fayas'aluhum rabbuhum rabbigood baa weydiiya walxaal huwa ilaahayna aclamu bihim uga aqoon badan yahay ayuu waraystaa kayfa taraktum cibaadii addoommahaygii sidee kaga timaadeen fayaquuluuna waxay odhanayaan taraknaahum waanu ka nimi walxaal hum yusalluuna ay tukanayaan wa aataynaahum waanu tagnay walxaal hum iyaga oo yusalluuna tukanaya xadiidkan wuxuu tilmaamayaa malaa'ig ka mida malaa'igta ilaahay ee alla subxaanahu wa tacaala dirtay ee howlaha u qabata ee inaan inagu wax badan ka garanayn malaa'igtuna intooda badan malaa'igtuna asalkaba waxay la jiraan mu'miniinta way u duceeyaan way u duceeyaan ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ملائكتنا يسكن بدليسة يتعاقبون فيكم علماء حليهين لقد الرسول عليه الصلاة والسلام كهلي ما يحيي لقد قريشات وإن لقد قريشات فعل كمضارع لما راعيه ضمير tilmaamaya faacilka oo waxaa la odhan lahaa yatacaaqabu fiikum waxaa isu kiin bedelaa malaa'ikatun malaa'ig oo malaa'igtaasaa noqon lahayd faacilkii laakiin iminka maxaa la sameeyey mudaaricii baa lagu daray waweeye nuun sidii jamcu mudakar saalim yatacaaqabuuna fiikum waa luqadda loo yaqaano akaluuni albaraakiis qabiil carabta ka mid a ayaa sidaa odhan jiray akalanii halkuu ka odhan lahaa ayuu odhanayaa akaluunii ha albaraakiisu oo faacilka halka dambe uu ku sheegay ayuu damiir ka dhigaya ee rasuulka ilaahay wuxuu baray sala allahu caleyh wasalam qabaa'ilka hadalladooda iyo lahjadooda wuu wada yaqaanay marba tuu doonuu ku hadli jiray mar xataa wuxuu ku hadli jiray mid la idhaahdo luqatu ximyar oo laamka iyo alifkaba miim ka dhiga al meel kastoo al ah waa miim laysa min imbirim siyam fim safar ah luqad noocaasa laysa min imbirim ha al meel kastoo al ah alif iyo laam kasta miim bay ka dhigayaan laysa min albiri ayay ahayd alsiyaamu fi safar ayagu waxay odhanayaan laysa min imbirim am siyaam fim safar ha taasuu ku hadli jiray mar qaarkood oo dee sida innagaba soomaalidu ay u kala lahjo duwan yihiin ayuunba iyaguna u kala lahjo duwanaayeen qadiyadaas waa xagga uu rasuulku qaabka uu u dhigay hadalka yatacaaqabuuna fiikum laakiin muxtawaha iyo macnuhu waxa weeye malaa'ig baa isku kiin bedeshaa malaa'ig habeenkii ah iyo kuwa maalintii ah malaa'igtani waa kuwee culimmada qaar waxay leeyihiin waa almalaa'ikatu alxafada waa malaa'igtii xaafidiinta ahayd ee ilaahay lahaa waina calaykum lakaatibiin waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin waxa iyagana lagu bushiyo la yidhi kuwa maaha waayo hadday kuwaa yihiin kuwaasi maba tagaan maba kaa faaruqayaan kuwan isagoo kun tegaya rawaxaya kuwana waxa weeyaan waa waa waa raqiibun catiid waa xaadir waa joogto ee waxa weya malaa'ig gaara oo habeenkii timaada iyo qaar kale oo maalintii yimaada taasaana ay xoojiyeen ibnu cabdilbar caleyh raxmatullah iyo ibnu daqiiq alciid culimmada waaweyn ee xadiiska sharaxdaa kuwaasay xoojiyeen inay culima inay yihiin malaa'ig gaara waayahay waxay yimaadaan qolana salaada subax oo waxay joogeen ilaa casar salaada subax bay nala tukanayaan casar markay nala tukadaanna way tegayaan kuwa kalena casar bay nala soo tukanayaan markay salaada subax tukadaanna way tegayaan waxay culimmadu isweydiiyeen soo talaya yatacaaqabuun way isbedelayaan soo kulan soo gaadhay muhimmaddu maa inaana isa soo gaadhin oo laba qofku kastoo shaqe isku bedelayaa way soo gaadhaan way kala tirsadaan markaasay wixii baylaha isu sheegaan laba qof hadday shiftiya kala gelayaan shaqada kii kaloo tegey ka kalama yimaado waayo haddii meel uu marinayey iyo wuxuu qabyo ahaa miyuu og yahay waa inuu wareejiyaa xil wareejin waa layskeen wareejiyaa innagaa layna wareejinayaa iyo acmaasheenna inana war ma hayno xilligaasay isu imanayaan culimmada qaar waxay halkaa ka dheegtaan habeenki iyo maalintu inaanay kuba kala qaybsamayn casar iyo maqrib iyo iyo iyo cadceed soo bax ay ku kala qaybsan yihiin salaadaha oo salaada subax ay bilaabayso maalintii xilligaa salaada casarna habeenkuu bilaamayo iyagana waxa lagu uhi maya waxa waxa la- waxa lagaga hortegay sowta soonkii laga soo soomaya salaadii subax sidaan dee ha annaguo soomaaliya de odhan salaada subax bay ka bilaabaysaa maalintu saa lagu yihi waayo ma casar la afuro casar miyaa la afuro sowta maqrib ee ay- lagu afuro marka almuhim maalinta iyo habeenku ictibaaraad badan bay ku qaybsamaan qayb islaagna inta badan uma qaybsamaan ee marna habeenkaa bata seeji marna ma- ee, maalinta ayaa badanaysa xilligaasay isweyda- isweydaartaan uma deetana yacruju waxaa fuula samadii alladiina kuwii baatuu fiikum xal idiin hoyday oo goormay soo galeen iyagu dawaamka iyo shaqada casar kuwii soo galay weeyaan xalay nama baryeen ay nala hoydeen fayas'aluhum rabbuhum ilaahay baa weydiinaya subxaanahu wa tacaala waalxaal huwa aclamu bihim isagoo ilaahay uga ogaal badan ilahay baa ka ogaal badan oo taaka taaka iyo xaraka xaraka iyo ficil ficli noola socda laakiin haddana uu waraysanaya muxuu weydiinaya ma su'aalu isticlaam baa mise waa su'aalu tashriif ma su-aal ogeysihiisuu ku doonay inuu ogaadaabaa mise sharaftu wuxuu raadinayaa bini aadanka iyo addoomihiisa muslimiinta ah in ilaahay sharaftooda muujiyo wuxuu rabaa inuu sharaftooda muujiyo waxaanay nooc min aljawaab u tahay malaa'igtu markay lahaayeen ee rasuul ilaahay ku yidhi waxaan abuurayaa aadam ay yidhahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dima ilaahay maqaar khariba oo dhiigga ku daadiyada abuuraysaa ilaahay wuxuu moodaa inuu leeyahay malaa'iga eega kuwaa lahayden dhiig bay daadinayaan waa kuwaasoo siday u cibaadaysanayaan kayfa taraktum cibaadii addoomahayga maxaa kaga timaadeen cibaadii markuu leeyahayna waa addoomihiisa aladiina taxaqaqat fiihim sifaat alcubuudiya waa kuwa addoonnimada dhabtaa haya goormuu qofka addoon dhaba noqonaya markuu ilaahay dariiqiisa hayo waana kuwa shaydaan aan u soo dhowaanayn ee ilaahay uu lahaa ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan addoommahayga awood kuma lihid shaqayaga kuma lihid isagaaba ka gacmo taagtoo lahaa ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin inta kale waan duubsanaya addoommahaaga mukhlasiintaa mooyaane marka addoommahayga say kaga timaadeen markaasay saxaaba jawaabayaan malaa'igtii maxay ku jawaabayaan taraknaahum wahum yusalluun ma imaatinkoodaa horreeyey mise tegitaanka keebaa horreeyey keebaa horreeyey imaatinkay tegeen baa horreeyey keebaa dembeeyey tegitaanka ay ka soo tegeen oo may soo kala qadimaan oo ay ku hor ku bilaabaan waxaanu u tagnay markaad u war- warramayso ma waxaad ka bilowdaa xagga dambe ya may xagga horaad ka soo bilaabaysaa waataan halkan idinkaga tegey sidaan u dhacday sidaan u dhacday saasaa u soconaysaa laakiin iyagu maxay sameeyeen xaggii dambey ka soo bilaabeen taraknaahum waxaanu ka nimi imika wahum yusalluun wa aataynaahum waxaanu u tagnay markii horena wahum yusalluun maxay taa u yeelayaan waxay ilaalinayaan su-aasha la weydiiyey su-aasha la weydiiyey maxay ahayd ma maxaa ugu tagteen be mise maxaa kaga timaadeen maxaa kaga timaadeen dabeetna waxay ilaalinayaan waxay kaga yimaadeen bay sheegayaan salaad baanu kaga nimi casara ee subaxa waxaanan u tagnay salaad casar markii hore waxay kaloo culimmadu ka soo qaataan wixii la weydiiyey way ka badiyeen maxaa la weydiiyey maxaa kaga timaadeen waxay uga badiyeen waxay rabaan inay bini aadamka wax taraan oo meeshu waa sharaf iyo fadli baa loo siyaadinayaaye inay ugu sii daraan ilaahayo salaad baanu kaga nimi welibana salaad kalena waan ugu tagnay markaasaa ilaahay wuxuu odhanayaa riwaayaadka qaarkood kuwaasi ulaa'ika almakfuruuna lahum kuwaas waa kuwaan u dambi dhaafay ulaa'ika almakfuruuna lahum ulaa'ika almakfuruuna lahum waaye waxaa la tilmaamay malaa'igtii habeenkii hooyatay kuwii kale maye xadiisku muu sheegin laakiin iyagana waa la waraysanayaa rasuulku wuxuu u sheegi waayey sala allahu calayh wasalam tikraar kusoo celcelin fara badan ayay keensanaysaa waa la iska fahmaya qolo kale ilaahay ma waraysanaye labada qoloba qolo markay casarka fuulaan ay tagaan ayaa la waraysanaya kuwa kalena salaada subax markay tagaan ay hawshii dhammeeyaan ayaa la waraysanaya marka waxaa xadiiskan laga qaataa qofku inuu ku dadaalo salaada casar iyo salaada subax waa bardaynkii man salla albardayni dakhala aljanna waa laba qaboobiso waa laba inta badan hurdo laga soo kaco inta badan waa laba hurdo laga soo kaco oo laga yaabo dad badan inay hurdadu dhaafiso weeyaan can anas ibni maliki radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam qaal man nasiya salaatan qofka salaad ilaabaa falyusaliiha ha tukado idaa dakaraha marka uu xasuusto laa kafaarata laha kafaara gud kale ma laha dembi dhaaf kale ma laha ilaa daalika sidaa mooyaane ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala aqimi الsalaata salaada u og lidikri xuskayga xuskayga aad i xusayso salaada u og baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala ee waxaa kaloo culimadu ku macnayen aqimi salaata lidikri ay litadkiirii laka iyaaha xasuusintaa ku xasuusiya awgeed u tuko xadiiskani wuxuu tilmaamayaa waa xadiiskii xadiis ka mid a axaadiista tilmaamaya naxariista shareecadeenna iyo deganaanteeda iyo qiimaheeda qofka waxaa laga yaabaa bini aadamka ahi marmar inuu salaada ilaababa uu u qaatay inuu tukaday marmarna waxaa laga yaabaa inuu ka seexdo inuu ka seexdo hurda dhaafiso ayaa laga yaabaa dabeetana xadiiska waxay culimmadu soo qaataan labada xaalo inay isku mid yihiin labada xaalo inay isku mid yihiin oo qofka ka seexda iyo qofka ilaabaa ay isku xuku yihiin goormay tukanayaan waayo riwaayad kale waxay leedahay man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha idaa dakaraha qofka ka seexda amaba ilaaba ilaahay subxaana wa tacaala waxay saxaabadu lahaayeen ilaahay baa mahadle ilaahay yidhi aladiina hum can salaatihim saahuun can salaatihim ee aan odhanin fii salaatihim saahuun ama bisalaatihim saahuun oo haddii la bisalaatihim salaadooda ay ka saahwiyaan ay ilaabaan fii salaatihimna way ku dhex saahwiyaan labadaba waxay ahaan lahayn cadaab daran laakiin can salaatihim waa maxay salaaddii bay ogaan dib u dhigayaan marka labadan qof midna ogaanumuu dhiginin midna wuxuu ilowsanaa ka kalena wuu hurday muxuu yeelayaa kii ilowsanaa iyo kii hurdayba kan hurday marka uu soo tooso ayuu tukanayaa laa kafaarata laha ilaa dalika dembi dhaaf kale ma laha oo aan ahayn inuu tukado xilligaa waxaa la ogol yahay uun wixii daruuri ah intaa uu suuliga gelayo ee uu weysaysanayo ama uu cadaynayo laakiin inuu ka sii badiyo oo yidhahdo aan iska diyaargaroobo oo markaan diyaargaroobo un kadib aan tukado intaa dambe waa dembi waayo intaa dambe muu hurdin intaa ogaan buu uga tegey ogaan baanu dib uga dhigay dembigeediina uu leeyahy waxaa kaloo lamida kan ilowsanaa markaa uu xasuusto waa inuu ku dhaqaaqaa hadduu yidhah bal horta hawshan dhammee iyo sheekadan dhammee iyo intan iskaba raaci waxa weeyaan dembigii markaas u bilaabmaya waayo intii hore u ilowsanaa laakiin iminka ma ilowsanaa rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhtanaa bayad markii hore maxaa la yeelayaa haddana xilli salaad kala xasuusto maalan casar baan ilaabay ama ka seexday maqrib baan xasuustay xadiiska waxaa ka muuqata taa kale horreedi waktigeeda wuu soo dhaafay iyada ka dambaysay markaa laakiin haddii watigu waasiciyey haddii waktigu waasiciyey waxaad horraysinaysaa tee tii horraysay dabeetana waxaad tukanaysaa ta joogta marka waxaa la eegayaa xilliga haddii xilligu uu yahay mid laga wada qaadaya tii horead niyoonaysaa tii horead tukanaysaa waayo waa mid ku saaran oo waktigeedii tegey iminkaana xasuusatay falyusaliixa idaa dakaraha waa markuu xasuusto ilahay ma odhan inteen hore horraysiiya laakiin imaamu shaafici ilaahay cilmiga uu siiye awgeed ayuu leeyahy wakhtiga yara kooban ta joogto ka fuuryaal ta dambana ku xigsii man nasiya salaatan qofka salaad ilaabaa falyusaliha ha tukado idaa dakaraha marka uu xasuusto laa kafaarata laha dembi dhaaf kale ma laha ilaa dalika sidaasood yeesho mooyaane si kaloo lagaaga dhaafaya ma jirto ilahay baa yidhi aqimi salaata salaada oog lidikrii xuskayga u ogo adooy xusaya waayo salaada xus bay u badan tahay dikri ilahay way u badan tahay culimo kalena waxay ku macneeyeen litadkiirii laka iyaha xasuusintaan ku xasuusiye awgeed u tuko can cabdiraxmaan ibni abi sacsacata alansaari uma almaaziniy can abiih anahu aabbihi ahbarahu wuxuu u warramay ana abaa saciid alkhudri qaala la wuxuu ku yidhi inii araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay nin yahow alghanama adhiga waalbaadiyata iyo miyiga ee fa idaa kunta fii ghanamika markaad adhigaaga dhex joogto aw baadiyatika iyo miyigaaga markaad dhex joogto faaddanta bisalaati ee salaada eedaamato farfac sawtaka codkaaga kor ugu qaad binidaa'i dhawaqa sababtu waa maxay fainahu maxaa yeelay laa yasmacu ma maqlo madaa sawti lmu'adin mu'adinka codkiisa halka uu ku dhammaado mada halka uu ku gebagaboodo ma maqlo jinnun jin ma maqlo walaa insun insina ma maqlo walaa shay-un shay kalena ma maqlo ilaa hadday maqlaan intaasiba shahida lahu yowma alqiyaama maalinta qiyaame wuu u markhaati kacaya qaala abu sacuud waxa uu yidhi samictuhu waxaan ka maqlay min rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam qaal low yaclamu الnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i waxa eedaanka ku sugan wasafi اlأwal iyo safka hore uma dabeetana lam yajiduu ay waayaan si kale ilaa an yastahimuu calayhi inay u qori tuurtaan mooyaane ay si kaleba u waayaan safkii hore iyo eedaankii lastahamuu way qori tuuran lahaayeen way qori tuuran lahaayeen ismay daayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri waxa kallahaadda ku sugan la kallaho maalinta jimco salaada loo kallahaa lastabaquu ilayhi way u tartami lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcutmati waxa ay shaayiga ku jira maa fi lcatamatina waa loo akhriyaa sheekh ladha abi cubayda waxa buu leeyahay catamada waxaa saxsan in la fadxeeyo maa fi lcatama wasubxi iyo salaada subax laatowhumaa way iman lahaayeen labadaa salaadood walow xabwan gurguurada ha ku yimaadaane way iman lahaayeen walow barida ha ku siqayaan labada xadiis waxa ay ka siman yihiin aadaanka xadiiska hore waxaa warinaya cabdiraxmaan ibn abi sacsaca abi sacsaca aabbihi maaha waxa weeyaan waa taabici waa cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi ibn abi sacsacat alansaari oo yarku waxa weeyaan waa taabicu taabiciin aabbuhuna waa taabici awowguna waa saxaabi waa silsiladaa marka waa ansaari waana maazini maazin waxa weeyaan qabiil waa jilib yar oo ka mid a khasraj marka waa takhsiis bacda tacmiim waxa uu yidhi cabdillaahi ibni abi sacsaca oo cabdiraxmaan dhalay ayaa u warramaya inankiisa cabdiraxmaan wuxuu leeyahay abi saciid alkhudri baa igu yidhi waa saxaabigii caanka ahaa waxa uu igu yidhi innii araaka waxaan ku arkaa niyow tuxibu alghanama waalbaadiya adhiga iyo miyigaad la haysaadood jeceshahaye fa idaa kunta fii ghanamika aw baadiyatik markaad adhigaaga iyo miyigaaga dhex joogto faaddata bisalaa ee salaadda eedaamato saxaabigani taabiciga wuxuu siinayaa dardaaran aad u qaaliya wula dardaarmaya waxaan u fahmay uu qiimeeyey dabiicaddiisa oo wuxuu ku leeyay nin yahow waxa ilaahay ku jeclaysiiyey miyiga ninba meel baa la jeclaysiiyey miyigaa iyo xoolaha iyo meeshaasaad ka jeceshahayee aan ku faro fariin wanaagsan waxaa laga soo qaataa qofka in la la tixgeliyo wuxuu jeceliyo aan la khasbin oo la odhan iyo maxaad baadiyaa ku falaysaa iyo miyiga mid kalea la odhan maxaad magaalada ku dhigay mid kalea la odhan maxaad waxaan ku falaysaa loo daayo kol haddii wax wax wanaagsan uu yahay aan xumayn loo daayo dabcigiisa halkuu jeceliyu ka midha dhalinaya laakiin meel lagugu jujuubo oo aanad jeclayn waxba ka dhalin maysid marka wuu daayay saxaabigu laakiin muxuu faray wuxuu ku faa'iidayo waa maxay markaad eedaamato kaannama eedaanku uu yahay shay isaga aan hadal ka taagnayn kolley waad eedaamanaysaaye markaad eedaamato codka kor u qaad laakiin culimmadu waxay idhaahdaan dee ninkani taabici baa kolley wuu eedaamayay laakiin dadka miyiga joogaa waa inay eedaantaan qof kaliya alla allah ka yeele waa inuu eedaamaa waayo miyigu waa cidla cidladuna wacdi iyo aayad iyo xadiistoona ma yaallo shayddaankaa iskaga soo xaadanaya qofka si uu uga durko waa inuu eedaantaa markaa markuu eedaamo ayaa wuxuu leeyahay eedaanka faa'iidadiisa aan kuu sheego waa maxay faa'iidadaasi adigu codka kor u qaad dheeree markaad dallaacdo halka codkaagu ku dhammaado ilaa iyo bartaad ka eedaamaysa intaa wixii noolo ah jin iyo insi iyo xayawaan wixii dhegtooda ay ku dhacdaa maalinta qiyaame wuu ku markhaati furaya waxaa sawirataa kaymaha miyiga in ishu qabato iyo inaan ishu qabanin intee xayawaan ku nool imisaa god ka qodan imisaa muuqda imisaa qarsoon waxaasoo dhan waa maqlayaan qiyaamaha qofkaasi imise ergaa buu helayaa arla dhan buu soo xashrinayaa oo nooc walba isugu jiraa waa khayrka uu leeyahay maalinta qiyaame markhaati furayaan waxaasoo dhani wacadaalika fadligaa waxaa sii dheer rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay almu'adinuuna adwalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaama maalinta qiyaame dadka ugu luqunta dheer luqunta ugu dadka ugu dhaadheer weeyaan macnaheedu maaha inay luqun dhaadheer oo keliya leeyiin oo taasi dee waa foolxume qurux maaha laakiin waxaa looga jeedaa dadkay ka dhex murayaan oo dadkay ugu dhaadheer yihiin oo waa la garanayaa inay yihiin mu'adiniin ha laakiin luqun aan jidhku la soconin macno badan ma samaynayso iyaga waxa weeyaan waa la yaqaanaa maalintaa waa qiimaysan yihin xadiiska labaad ee abu hurayra wuxuuna tusayaa afar shay oo dadku ka moogan yihin amaba waa shan shay arrinta hore waxa weeyaan labada hore waa eedaanka iyo saful awalka waxaa la rabaa oo rasuulkeenna kariimkii sala allahu calayh wasalam uu rabaa inuyna baro inaynu noqonno indheergarad qiimeeya arrimo qarsoon aan qiimaynin waxa muuqdow waayo qofku hadduu inta muuqato qiimeeyo waxaa la yidhahdaa waa waa waa indhowgarad iyo qof fiiro gaaban iyo qof maxaan ku dhahda ayaa la yidhahdaa haddaad wax muuqdun qiimayso laakiin halka waxaa la rabaa inaad qiimayso waxyaalaha ilaahay ku dhowaynaya markaasuu rasuulku leehy calayhi salaatu wasalaam low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen waxa eedaanka ku sugan iyo safka hore oy markaa waayaan ila haddii la ogaado khayrkuu leeyahay laysku la heli maayo dhayal lagu heli maayo sheekh barrana looma daayeen safka horena ma bannaanaadeen ma bannaanaadeen ficlan laakiin maxaa bambaneeyey waa dadkii oo aan ku baraarugsanayn ku baraarugsanayn hadday hadday ku baraarugsanaan lahaayeen waa la waayi laha marka la waayana maxaa dhici laha waa waa loo qoryatami laha marka loo qoryatamo ayaa midkii qoriga u soo baxaa ayaa heli laha kaasaa eedaami laha safka horena intii qoryaha hore ku hesha ayuunbaa heli layd laakiin waxa ilaahay noo wanaajiyey ilaahay wuu kalilowsiiyeyo in yar baa garanaysa oo laasimta oo lagu yaqaanaa oo ku soo talagala intaasaa ilaahay khayrka ka dhergiyey ha bishaaraysteen walow yaclamuuna maa fi tahjiir walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri waxa ku sugan ka lahaadda lastabaquu leh wa u tartami lahaayeen tahjiirka la sheegayaa waa jimcaha atahjiir min alhaajiray ka timi waa xilliga barqa dheer waa xilliga cadceeddu ku laato culimmada maalikiyada ayaa xadiidka sidiisa usoo qaata oo waxay leeyihin xilliga jimcahu wuxuu bilowdaa alhaajira marka cadceeddu dheeraato tobannada ayuu bilowdaa oo xadiiska odhanaya man iqtasala yowma aljumca qofka maalinta jimco maydha uma raaxa fi saacati aluula saacadda ugu horraysa dhaqaaqa fakaannamaa qaraba badana waxaad mooda waxa uu ka dhigan yahay mid gowracay oo alle ugu dhawaaday neefkeela saacaddan waxaa laga bilaabayaa marka cadceeddu kulaato ka ku xigaana fakaannamaa qaraba baqara saacadday ku xigtaa neef lo ah ka saacadda saddexaad tagaa kabshan aqran wan galaalan ama wan geesa leh ayuu inuu bixiye ayuu ka dhigan yahay saacadda afraadka tegayna kaannamaa qaraba dijaaja inuu digaagada ilaahay ugu dhawaaday oo alla u gowracay ka saacadda shanaad tagaana xabad beeda inuu ilaahay u gowracay ilaahay u dhi- ilaahay u- u sadaqadaystay wixii ka dambeeyana malaa'igtaa soo xaadirta waa ay dikrigay dhegaystaan way laabaan qowlkaa maalikiyadu wuxuu leeyahay xilliga cadceeddu kulaataa laga bilaabaya laakiin culimmada saddexda madhabee kale ayaa ka saxan waxay leeyihiin atahjiir macnaahu tabkiir tahjiirka halkan looga jeedo macnaheedu waa ka lahaadii hore laakiin loogama jeedo tahjiir waayo haajiradu marka cadceeddu kulaato tartanba ma noqon karto dadka waa wada joogaan masaajidka waa ku wada jiraanba ficlan waa lagu wada jiraa laakiin goormaa lagu kala hadhayaa saacadda hore sideedda sagaalka tobanka wahaakada saasaa lagu kala hadhaya saasana u badan yihiin culimmada saxaabadii soo waraysayna saasay ku macneeyeen oo waxay ku macneeyeen gelinka hore waa lix saacadood oo markii saacadahan la sameeyey aanu eeganana tiun baa lagu askareeyey laakiin markii hore lix saacadood bay yaqaaneen oo ay cadceedda ka qiimeeyaan cadceedday ka qiimeyn jireen masaafadaa markay socoto waa saacad masaafadaa kale oo iyagu waxay u yaqaaneen xisaab isha ah ayay ku yaqaaneen laakiin xisaab ay saacad eegaan may aqoonin marka rasuulku wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam hadday ogaan lahaayeen qiimaha uu leeyahay in jimcaha loo kal lahaa way u kallihi lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcutmati waxa cishaayiga ku jira aw ilcatama cishaayiga wasubx iyo salaada subax la atowhumaa way ma laayeen walow xabwan gurgurad ha ku yimaadaan gurgurad laba dariiqa loo gurgurtaa in jilbaha iyo gacmaha la isticmaalo iyo in barida lagu siqo labada xaalada xab waa la ydhahdaa siqitaanka barida lagu siqo iyo gurguradka jilbaha iyo cagaha gacmaha labadaba waa la ydhahdaa marka labada salaadood waa salaadaha ugu qiimaha badan maxay ku qiimo bateen naftay ku adegiin xilligooda xilli adaga waa xilliyo munaafiqiintuna ay dhuuman jireen oo waxaa loo yaqaanaa salaatu lmunaafiqiin xilli maadaama masaajidkii rasuulku madoobaa way gaba jireen oo ma iman jirin وعن أبي قتاaدة قال بينما نحن بينما xili نحن anagu نuصلي aanu tukanayno مaعa النبي نبiga صلى الله عليه وسلم إd xiligaa samca waxa uu maqlay جلبة الرiجaaل rag sanqadhood فلما صلىa markuu tukaday qاala waxa u ihi mا شhأنكم war arinkiinu mxuu ahaa qال وxa اsتعجلnaa waxaan usoo degdegnay إلى الصلاaةi صلاada qاala وxu uhi فlاa تfعalوu sidaa ha yeelina إida atayتm الصلاة salaada markaad timaadaan facalaykum bisakiina facalaykum korkiina ha ahaato bisakiinati xasiloonaan famaa adragtum wixii aad soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idin seegana faatimuu dhammaystirta can abi qataada qaala qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam idaa uqiimat isalaa salaada marka la aqimo falaa taquumuu ha istaagina xataa tarawnii ilaa aragtaan wacalaykum korkiina ha ahaato asakiinatu xasilooni walwaqaaru iyo deganaan can abi hurayrata qaala qaala uqiima waxa uu yidhi uqiimat isalaa salaada ayaa la aqimay fasawa annaasu dadkii waxay simeen sufuufahum sufuuftooda fakharaja rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ayaa soo baxay fataqadama hore ayuu maray wuu hor maray oo wuxuu istaagay xagga hore walxaal huwa isaga oo junubun janaabo qaba uma qaala wuxuu yidhi calaa makaanikum halkiinaa jooga calaa makaanikum ay ilzamuu makaanakum meeshiinaa jooga farajaca waa noqday faiktasala waa soo maydhay dabeetana kharaja waa soo baxay waraasuu madaxiisuna yaqduru wuxuu gobo lahaa maaan biyo fasallaa bihim waa tukiyey saddexda xadiis waa isku macna dhow yihin laba xadiis waxaa warinaya abi qataada alansaari xadiiska la abi hurayra abi qataada waxa uu leeyahay baynamaa naxnu xilli nusalli aanu la tukanayno maca nabiy sala allahu aleyh wasalam id xilligaa samica wuxuu maqlay jalabata rijaali sanqadh rag jalaba waa sanqadha cagaha iyo hadalkooda ee gurxanka falamaa sallaa markuu tukaday qaala wuxu uhi maa sha'nukum arrinkiinu muxuu ahaa ayma aladii xasal maxay ahayd waxaan maqlaayay qaala waxay dhahay istacajalnaa ila asalaa salaadaan usoo degdegnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu dhegaysanayey dhegtaa taagnayd ee waxyaalaha kale khaasiyaadkiisa ka mid ahaa ee uu la gaar ahaana waxaa ka mid ahaa in siduu xagga hore wax uga arko xagga dambena uu ka arki jiray oo ilaahay gaar uga dhigayoo mucjisooyinkiisay ka mid ahayd wuxuu odhan jiray dadow safkiina sima waayo waan idin arkayaa caadaan idin arkaa markaasuu rasuulku oo sii jeedo odhan jiray hebelow safka toosi ha hebelow halkaas uga arkaya fa innii araakum min waraa'i dahri dhabarkaygaan iska arkayaaye istoosiya mucjisooyinka ilaahay siiyey ka mid ahayd markaa markan uu weydiiyey xaalad maxaa jiray yaa rasuulallah waa soo degdegayne qofku waxaa laga yaabaa khayr jacaylku inuu dedejiyo saxaabi baa jiray salaada maqlay wuxuu maqlay rasuulka oo rukuucaya deetana halkaas ka soo rukuucay rukuucdii buu ku soo socday ilaa isagoo rukuucsan buu safka soo galay rasuulkuna u arkayay calayhi salaatu wasalaam qaabkaa ilaahay u tusay buu u arkayey deetna wuxu uhi zaadaka allahu xirsan walaa tacud dadaalka ilaahay uu ku kordhiye ha u noqonin ha sakiinees kaga soo soco wixii aad haleeshana tuko wixii aad heleli weydana ka dhammaystiroo ka daba tag marka qofku inuu digdigleeyo iyo inuu yidhaahdo ina allaha maca saabiriin oo ummadda sahwiyeeyo ama uu hadlo ama waa soomaaliya wadhaa war halayla sugo waxyaalaha noocaasa looma baahna waa inuu soo gaa wixii uu soo gaadhana uu tukado wixii aanu soo gaadhinna uu dhammaystirto rasuulku wuxu uhi falaa tafcalu idaa ataytum salaa waayo maxaa loo maxaa aayar loo imanayaa iyo si dhegan salaadaad ku jirtaa intaad soo socoto ama ha dheeraato ama ha dhowaato xataa waxaad ogaataa haddii laga baxaba salaaddii dee xataa salaadda laga baxo adugu waad leeday salaadaadii ajarkaagii waad leeday waayo intaad soo socotay salaad baad ku jirtay idaa ataytum salaa fa calaykum korkiina waxa ha ahaado bisakiinati xasiloona xasiloona ku soo socda famaa adragtum waxaa soo gaadhaan haba yaraato ama ha badatee fasalluu tukada wamaa faatakum faatimu xadiidka labaad abi qitaada waxa uu leeyahy idaa uqimat isalaa salaada marka la aqimo falaa taquumuu ha istaagina xataa tarawna ilaa aragtaan wa calaykum asakiinatu walwaqaar ti horuu kala sameeyey taa wuxuu tilmaamayaa indibaadka amar qaadashada amar qaadasho waxaa ogaataan salaada waa la kala leeyahy xadiiska dambana inoo tilmaamayaa say saxaabadu amarka u qaadanayeen salaada iyo eedaanka waa la qaybiyey maaha sharcigu in layska dhubqaaliyo oo nin walbaaba iskaga dhufto maahee waxa weeyaan waa la qiimeeyey salaada eedaankeeda waxa le mu'adinka aqimaada amarkeedana imaamkaa leh waa haddii imaam raatibi jiro imaam joogto ah looga horrayn maayo laga horarsan maayo waar salaaddiina geliya iyo waar salaadda inaga saaray iyo wixii la midi waxa weeyaan imaamka waa lala hadli karaa ima imaamka loo odhan karaa imaam laakiin in la yidhahdo waar nin oo baldhaqaaqo waxay noqonaysaa mas-uuliyad darro haddii mas-uuliyaddu halkan ay ka bilaabataa halkan la kala amar qaadan waayo meel kale lagu kala amar qaadan maayo laa dawlad walaa wasaarad walaa meel kale nidaam sidaa loo leeyahay ilaa uu allahu akbar yidhaaha allahu akbar ha odhanin oo ilaa uu soo toosay ha soo toosin ayuunbaa mar walba amarka u qaadanaysa rasuulku wuxuu leeyahay sii istaagina ilaa ay aragtaan markaay aragtaan wuxuu ka soo baxaya qolkiisa qolalkiisa qolalkiisuna masaajidkay soo eegayeen marka indhaha iga qaadaan un kaca waayo culimadu waxay leeyihiin waxaa laga baqanayaa in muddo dheer taagnaadaan oo ay sii daalaanba hadhowna salaaddii waxoogay la tukado la dheereeyo dabeetana ay rafaadaan oy taagnaan kari waayaan xadiiska ugu dambeeya waxa uu leeyahay can abi hurayrata qaala uqimat isalaa salaaddii baa la aqimay fasawa annaasu sufuufahum dadku sufuuftooda isimeen waxaa ka muuqata xadiiska oo culimmada waaweyn imaam ibn xajar casqalaani ay kala soo baxayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam siduu ummadda safka u safayey ee uu safka u barayey ee ugu celcelinayey ayay la qabsadeen markaasay waxay gaadheen heer isagoon soo bixinba marka uu soo baxee la aqimo isagoon isagu odhanin simaba ayay simayeen say xadiis ka muuqataa fasawa naas iyagaaba istoosinaya laakiin salaad walba laynaa toosiya oo salaad walba layna baro de macnahi waxa weya inayna waxba barani waa khatar weeyaan qofku waa inuu isagu isxilqaamaa oo waxaa safka lagu simaa labada hareerahaga un bes markay simeen oo rasuulku soo baxay sala allahu calay wasalam ee hore uu u istaagay walxaal huwa junub wuu isilowsanaa waa bashar saynu maalinta hore tilmaamaynay wuu isilowsanaa inuu janaabo qabo wuxuu moodaya inuu daahirsado uu iska soo weysaystay dabeetana waxa uu ogaaday uu xasuustay inaanu daahir ahayn dahaara kaamila dahaaro dhammaystiranoo in lagu leeyahay xadas alakbar oo maydhi laga rabo calaa makaanikum bartiinaa taagnaada waxay isweydiiyeen culimadu haddii imaamku yidhaa jooga maxaa la yeelaya ma taagnaanaysa waxay yidhaahdaan haddii maqnaantiisu kooban tahay waa la sugaya hadday durugsan tahayna waxaa laga rabaa isaga inuu ummadda qof kale u sameeyo hadduu u sameeyi waayana waa la gelaya waayo ma dhici karta inu yidhahdo suuqaan ka soo noqonayaae taagnaada wax dhici kara oo caqli gelaya ma aha laakiin rasuulku dee meel dhow buu waa gurigiisii biyuu isku shubaya dhaqsuu soo baxay farajaca waa soo laabtay faktasal uma deetana kharaja waxa uu soo baxay wara'suhu yaqduru maa'an fasallaa bihim wuu tukiyey subxaanaka allahuma bixamdika bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala nabiyihi alaamiin wcala aalihi waasxaabihi alguri almayaamiin wataabiciina lahum biixsaanin ila yowmi ddiin waslama tasliiman ama bacd waxaynu ku soo jirnay axaadiistii kitaabkeennan waxayna ugu dambaysay axaadiistii ka warramaysay qaabka qofku uu salaada u imanayo iyo inuu u yimaado isagoo deggan oo degdega iska ilaalinaya iyo qaabka imaamka loo sugayo iyo haddii wax hawli ku yimaadaan in imaanka la sugayo inta ay hawshiisaasi soo dhammaanayso gaar ahaan haddii hawshaasi ay fududahay can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaal abi hureyra waxa uu ka soo warinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulku leeyahay sabcatun toddoba yudiluhum allahu ilaahay waa u hadheeyaa fii dillihi had ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaa uus abuurayo ayuu ugu hadheeyaa yowma laa dilla ilaa dilluh hadhkaa ilaahay samaynayo hadh aan ahayn maalinta aanu jirin alimaamu alcaadil imaam caadilah oo ummaddiisa u samafala oo u garsoora oo aan dulmiyin wa shaabun nin qof da'yar dhallinyaro nasha'a ku barbaaray fii cibaadati rabbihi cibaadada rabbigii ku barbaaray oo ku hana qaaday wa rajulun iyo qof qalbuhu qalbigiisu mucallaqun ku xidhan yahay bilmasaajidi masaajidda wa rajulaani laba qof oo taxaabbaa isku jeclaaday fillaahi ilaahay dartii ijtamaca calayhi alla dartii u kulmay wa tafaraqa calayhi alla dartiina ku kala tegey oo geeri kala kacaysay wa rajulun iyo nin dalabatu imra'atun gabadhi ay doontay gabadhaasoo daata mansibin mansab iyo jaah iyo sharaf iyo martabad ummadda ku leh wa jamaal iyo qurux naftiisa ka dalabtay xumaanna ka raadinaysay oo faqaala yidhi innii anigu akhaafu allah ilaahay baan ka baqanaya subxaanahu wa tacaala wa rajulun nin tasadaqa sadaqadaystay bisadaqatin sadaqad la baxay oo fa akhfaaha qariyey sadaqadii xataa laa taclama shimaaluhu ilaa ay ogaan weyday bidixiiisu maa tunfiqu yamiinu waxay midigtu bixinayso wa rajulun nin dakara allaha ilaahay xusay caza wajal khaaliyan isagoo keliya isagoo cidla ah ayuu ilaahay xusay fafaadat waxa burqatay caynaahu indhihiisii ayaa burqaday bidumuuci ilmo ayay la burqadeen ayuu rasuulku leeyahy sala allahu alayh waaalih wasalam xadiidkan abi hurayra waa axaadiista bishaarada badani ay ku jirto dadka muslimiintana ay ugu jirto waxay ugu jiraysaa maalinta la dhiban yahay ee soomalhaadka iyo kulaylka iyo dhibaatada ummadda haysato ayaa rasuulku wuxuu inoo tilmaamaya sala allahu alayh wasalam toddoba arrimood oo kulaylkaa iyo dhibaatada lagaga badbaadayo oo qofku hadh iyo hoos uu ku hoosiraayo dhibaatada arrimaha lagaga baxayaana alle subxaana wa tacaala waa badiyey oo toddobadan waxaa looga jeedaa uun litanwiih waa toddoba la tilmaamayo qiimahay leeyihiin laakiin culimmada axaadiisku markay raad raaceen imaam ibnu xajar alcasqalaani calayh raxmatullah waxa uu leeyahay waxaan helay laba toddobaad oo kale bimacnaa koob iyo labaatan baan gaadhsiiyey axaadiista saxiixa ah imaam cabdiraxmaan asuyuudi isagu waxa uu leeyahay toddobaatan baan gaadhsiiyey arrimaha lagu helo harka toddobaatan baan gaadhsiiyey buu leeyahy laakiin suyuudi waxaa la leeyahay axaadiis saxiixa iyo kuwo kaleba isagu waa isku wada qaadayo saasay toddobaatanka ku gaadheen waxa uu ka qoray ibnu xajar casqalaani kitaab uu bixiyey macrifat alkhisaal almuusila ila dilaal waxaanu yidhi nin sheekhaa soo gaabiyey oo yidhi oo baydad ku soo gaabiyey wa qaala anabiyu lmustafa ina sabcatan يdilhm الlه الكريم بdilh محب عفيiف ناشئ متصدق وbاk مصل والإmام بعdlh todobadii ba halkaa ku ururiyey anna waxaan ku daray buu yihi sheekh ibn xajar casqalaani toddoba kale idlaalu gaasin wacawnihi waindaaru dii cusrin watakfiifu xamlihi wairfaadu dii gurmin wacawni mukaatibin wataajiru sidqin fi lmaqaali wa ficlihi toddobada kitaabka ku yaala toddoba kalean bay dadkooda ku daray oo maxay toddobadaa kale buu leeyahy oon axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo dheegtay ilaalu gaasin qof duulaya oo mujaahida in loo hadheeyo ayaa lagu helayaa harhka qiyaame oo har loo sameeyo ama gurigaa gal la idhaahdo qof ilaahay dartii u duulaya iyo wa cawnihi in la taageero oo tallabaada wixii aad ku taageertaba kol hadduu diinta ilaahay u dagaalamayo in la taageero tallabaada wa indaaru dii cusrin ta saddexaad qof faqiira oo waxba haysanin in amaahda laga sugo in amaahda laga sugo oo aan la karkabaynin oo aan la dadejin oo aan qofka waxaan u haynin lagu khasbine inta ilaahay subxaana wa tacaala soo sahlayo la sugo fa nadiratun ilaa maysara in la sugaana waa ta saddexaad wa takfiifu xamlihi qofka culays saaran yahay culays ka awood weyni oo aad ka fudaydiso deyn buu galay oo aad bar ka bixiso culays kale u qaatay oo aad ka fudaydiso iyadana waxaa lagu helaa harhka ilaahay wa irfaadu dii qurmin iyana waa mahdiun qof amaah lagu lahaa oo aad kaba dhaafto tii hore maxay ahayd in laga sugo iminka waa mid ka sii muhiimsanoo in lagaba dhaafo la idhaha ilahay dartii baan kugu sadqadaysta iyadana harhka ilaahay baa lagu helaa dadka amaahda bixiye beec mushtarka ah inay ilaahay dartii ama ay sugaan ama ay uga dhaafaanba wa cawni mukaatabin mukaatabku waa addoon addoon lagula heshiiyey markaad lacagta intaa in la keento ayaa lagu xoraynaya markaasuu lacagtii soo urursanaya shaqo iyo su-aal iyo wuxuu doonaa ku ururiyo kaasoo wax la siyaanaa waa ka mid wa taajiru sidqin fi lmaqaali wa ficlihi qof ganacsada ah oo ummadda runta u sheega marka uu hadlayo iyo siduu u ganacsanayaba si fiican oo nadiifa u ganacsadaana wuxuu helaya harhka ilaahay marka marka laysku soo duuduubo khisaalada iyo arrimaha lagu hela harhka ilaahay waa arrimo dooro fara badan laakiin toddobadani waa toddobada ugu qaalisan ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam si gaara uu sheegay kol haddaynu ogaanay toddobadu inay tahay un sharaftooda in la muujiyo cadadku uu ka badnaan karayo waa inuu qofka muslimka isku dayaa inaanu marnaba seegin hal ka mid a mid haddii laba iyo saddex aad ku sifoodana waa khayr ilaahay kuu kordhiyey wuxuu rasuulku leeyay sala allahu calayh wasalam sabcatun toddoba toddoba qof maaha waa toddoba nooc oo ummadda ka mid ah yudilluhum allahu ilaahay baa hadheeya fii dillihi axaadiista qaar waxay leedahay fii dilli carshihi carshigiisa harhkooda harhkiisa ayaa ilaahay u hadheeya culamada qaarna waxay leeyihin waa hadh ilaahay maalintaa u gaaro oo uu abuurayo isagu maadaama cadceeddii harhka samaynaysayba ay soo dhowdahay oo ummadda madaxooda loo soo dhoweeyey har saasiba ma jirayo laakiin harhka ilaahay har gaaruu abuurayo weeyaan yowma laa dilla ilaa dillu maalin aanu jirin har kale oo harkaa ilaahay abuuraya aan ahayn ibnu cusaymiin baa caynkaaayaa ku fasiraya waxa uu leeyahay harkaasaa ilaahay ku hadhaynaya maxay kala yihiin toddobadoodu alimaamu alcaadil alimaam halkan waxaa looga jeedaa madaxweyne iyo mas-uul ummadda u cadaalad sameeya waxaa kaloo soo gelaya qofka qaadiga ah ee ummadda xukuma ee maxkamadda u fadhiya ayaa soo gelaya waxaa kaloo la soo gelayaa qof kastoo in u taliya toban qofna allah ka yeele kol hadduu u taliyo cadaaladdaa waa soo gelaya waana laga rabaa alimaamu alcaadil waayo alimaamu alcaadil waxaa looga horraysiiyey mas-uuliyad buu hayaa mas-uuliyadda u hayana waa nin xil qaadayoo kolle eed waa u badan tahay inuu eed qaadaa qofka eeddaa ka baxsada ee dadaala ee ummaddii u samafala ee iska ilaaliya ee xashada ee iska ilaaliya kala jeclaysiga iyo soo kala dhawaysiga qofka noocaasee aadka isu ilaaliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abaalinayaa inuu harhkiisa u hadhaeyo maalinta qiyaama waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u culus sidaa awgeed qof kastoo mas-uuliyad haya waa inuu alla ka baqaa waa inuu alla ka baqaa waa inuu ilaahay kaga baqaa cidda la raacsaday dabeetana uu cadaalad sameeya kaas waa ka koobaad ka labaad waxa weeyaan washaabun qof da'yar oo nashaa ku barbaaray fii cibaadati rabbihi cibaadada rabbigii waa qof yar rag iyo dumarba wuxuu ku barbaaray oo indhaha ku kala qaaday oo uu ku raad qaaday ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa maxaa loo sheegayaa kii yaraa limaada liannahu hadduu yaraan ka bilaabo xumabays may arag sida xaashidiisu nadiif u ahayd ayuunbuu ku qaangaadhaya isagoo cibaadadii alle ku jira sidaasuu kusii wadaya wanaagba wanaag buu u dhiibayaa ilaa iyo alle subxaana wa tacaala uu ka oofsanayo markaasuu adduunkii soo galay isagoo nadiifa waxaanu ka soo baxay isagoo nadiifa ee waxa kale oo si gaara loogu sheegayaa da'yaraanta markuu qofku da'yariyey waxa badan dareenkiisa awoodaha ilaahay ku abuuray baa badan caqligii iyo cilmigii qaban lahna waa yaryiin sidaa awgeed waa waa kala dheelisan yahay waxa badan dawaaficda dawaaficda xumaanta u jidaysaa badan iyo sababaha xaggaa u riixaya cilmigii iyo xikmaddii qaban lahaydna waa yar tahay markuu intaa caabiyo ee uu ku guulaystay inuu is-ilaaliyo oo ilaahay cibaadadiisa uu ilaaliyo ayaa ilaahayna wuxuu ku abaaliyey inuu u hadheeyo hadhka maalinta qiyaame aan hadh kala jirin waxaa kaloo shaabka loo soo qaadanaya waa marxaladdii ugu dadaalka badnaa ee ugu awoodda badnaa ayuu ku qaatay caynka halka qofka marxaladdaas ay ka soo xumaataa wakhti fiican oo noloshiisa ka mid a uu xumaan kusoo qaadanayo walow hadduu toobad keeno ilaahay subxaana wa tacaala uu ka masaxayo marka waa qadiyad aad iyo aad u daruuriya in uu qofku is ilaaliyo dadka awliyaal umuurka iyo mas-uuliyiintuna da'yarta ay ilaaliyaan oo ay wajahaan oo ay tilmaamaan siday u noqon lahaayeen washaabun nasha'a fii cibaadati rabbih waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala uu tanwiihiyo ee uu tilmaamo ayay ka mid tahay oo ilaahay malaa'igtiisa ugu faano udhaa baleega addoonkayga dareenkiisii ku abuurnaa ee dhallinyaronimo ayuu hor istaagi markaasuu ilaahay addeecay eega buu yidhaahdaa waxaan ku abaalinayaa jannat alfirdows washaabun nasha'a fii cibaadati rabbih waa kii labaad